munaasabadan ah dhigga xarunta caafimaad ayaa waxaa ka qaybgala mas-uuliyiin kala duwan isku jira heer dowladeed iyo heer degmo oo ay kamid yihiin xogayaha dowladdaas degmada cabdiraxmaan xirsi iyo sidoo kale wasiirka xanaana xoolo dhirtaaqa dowlad goboleed galmudug cabdiraxmaan totoole wasiirka gargaarka cabdiraxmaan maxamed diiri iyo sidoo kale agaasimaha guddisaada caafimaadka ee daryaalka bulshada galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed maamulka degmada cadaado iyo bulshada qeybada kala duwan mas-uuliyiinta goobta ka hadla ayaa bogadiya tallaabada horumarineed ee xaafadda harwanaaga magaalada cadaado iyagoona sheegin xarunta caafimaad ee cusub ay waxweyn ka tari doonto caafimaadka bulshada iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada degmada cadaado ee gobolka galgaduud gudoomiyaha degmada cadaad faarax deeriye warsame iyo sidoo kale agaasimaha gursada caafimaadka dareerka bulshada galmudug doctor cabdiwel maxamed ayaa sheegay in la dhamaystiri doono dhismaha xarunta caafimaad ee xaafadda harwanaaga ayna qayb ka tahay dadaalaga horumarinaya adeegyada caafimaadka bulshada degmada cadaad gobolka galgaduud waxaan halkaan u nimid inaan dhagax dhigno xaruntii caafimaadka ee xaafadda harwanaag mudane wasiirayaal iyo dhammaan wafdiga sharafta leh xaafaddan dadkii loogu talagalana way soo wada degeen waxaa ka furan hadda ilaa shan dugsi qur'aana ka furan masaajidkii iyo iskuulkii labadaba sidaad arki doontaan dhammaad ayay ku dhow yihiin maantana waxaan dhagax dhignay xaruntii caafimaadka sidoo kale waxaa loo samaynayaa dadka beerihii ood arkaysaan ayagana in shaqa ku socoto si dadku ay wax u soo saartaan waxaan u joognaa dhagaxdhigga mashaariic oo ka mid yihiin xaruntii caafimaadka ee loogu talagalay deegaankan oo ay hirgelin doonto wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adda qatar jaarati annagoo ka wakiila wasaaradda caafimaadka galmudug hay-adda qatar jaarati iyo wasaaradda caafimaadkaas ka kaashanaya xarun aad u qiimo badan oo qalabaysan in loo hergeliyo dadkan oo hadda ka hor iskaashi dowladda iyo hay-adaha loogu dhisay guryo dib loogu dejinayo dadkii qaxootiga hore u ahaan jiray oo dibudeegaanin loogu sameeyey iskuulkiina loo dhisay agabyadii kale dowladeedna loo hirgeliyey haddana xaruntii caafimaad maanta la dhagax dhigayo usbuucyada soo socotana dhismaheedu bilaaban doono haddii alla yidhaahdo kadibna wasaaradda caafimaadku ay hirgelin doonta adeegbixintii loogu talagala xaruntaas inay ka baxdo dhanka kale wasiirka xanaana xoolaha galmudug cabdullah cabdiraxmaan tootori sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo banaadamnimada galmudug cabdiraxmaan maxamed axmed diiriye makaawe ayaa sheegay inay qayb ka yihiin dadaalo lagu horumarinayo dhaxdhigaani xarumaha caafimaadka degmada cada gaar ahaan xaafadda harwanaagna ay qayb ka qaadanayso sidii loo kobci lahaa wax ka qabashada caqabadaha caafimaadka u gudahan bulshada xaafadda harwanaaga ee degmada cadaado aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno dhagaxdhigga xaruntii caafimaadka ee xaafadda harwanaag oo ka tirsan degmada cadaado xaruntan markii hadda la furahayey ballanqaadyada madaxweynaha uu ballanqaaday waxaa ka mid ahayd in adeegyada ka dhiman xarunta loo dhammaystiro oo ay ka mid tahay waxbarashadii iyo caafimaadkii sidaa la socono waxbarashadii waa socotaa dhismaheedu wuu socdaa tii caafimaadka oo ballanqaadkii madaxweynaha ka mid ahaydna waa midda maanta aan caga dhigayna weeye ilaah baa uga mahad celinaynaa noo fuudeeyey noo sakhiray dhagaxdhigga isbitaalka loo dhisaayo xaafad ka mid xaafadaha cadaado oo qaybta loo dhisay qaxootiyaalka dadka dayarta loo dhisay ee layidhaha harwanaag isbitaalkaasoo aan ognahay inuu wax weyn ku soo kordhi doono baahi weynna loo qabay waxaan leenahay wasaaradda waad mahadsantihiin wasaaradda gargaarka sidoo kale waxaan leenahay waad mahadsantihiin iyo wasaaradda caafimaadka waxaan rabaa inaan mar labaad mahad celiyo maamulka degmada cadaado meeshaan iskama dhismin meeshaan waxaan laba kun iyo toban iyo toddoba ayaa barnaamijkan la bilaabay laba kun toban iyo siddeed qoraalkii u horreeyaan dhiibay intaas asagoo maraya oo muddo wakhti soo qaatay maamulkan cusubaa gacanta ku dhigay waxay ka soo mareen waanu wada ogsoonna deegaankuna waa wada ogsoonyihin wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada reer galmudug ayaa ka walansiyay caafimaadka lagu dhaweyn lahaa bulshada galmudug taasoo qaybka dadaalaha lagu horumarinayo adeega caafimaadka looguna talagalay in lagu gaarsiiyo caafimaadka xaafadaha kala gedisan iyo deegaanada fogfog ee ka tirsan galmudug ayna qayb ka tahay dhaaxdhigga xaruntan caafimaad dadaalada lagu xoojinayo in lagu gaarsiiyo caafimaadka bulshada qaybaheeda kala duwan